إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan oo maanta ah dhammaantiisba aan ku soo qaadanayno sida looga ciiday walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaa si wanaagsan maanta looga ciiday walaayaadka islaamiga ah iyadoo dadku ay oogeen salaada ciidda haddaba waxaan ku hormaraynaa magaalada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose waxaana sida halkaa looga ciiday nooga warramaya mubaarak cumar magaalada kunyibirow ee gobolka shabeellaha hoose oo ka mid ah deegaanada nabdoon ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaa maalintii koowaad ee ciidul adxa si wanaagsan looga ciiday boqolaal muslimiina ku nool magaalada kunyibirow ayaa saakay labada rakac salaada ciidda waxay ku tukadeen masaajidda ku yaala magaalada kadib markii aroornimada hore saakay ka da-ay magaalada roob xoogan oo ay ku tirseen dad iyo duunyo ayaa waxaa salaada ciidda lagu tukaday afarta masjid ee u weyn magaalada kuwaasoo ay kala ahaayeen masjidulquba masjidka abubakar masjidu tawxiid iyo masjidulfaaruuq kuwaasoo dhammaantood ay buux dhaafeen dadyo kala duwan oo isugu jira dad waaweyn odayaal dhallinyaro carruur iyo dumar fara badan kuwaasoo wejiyooda laga dheehanayay farxad iyagoon ku labisnaan dhar muujinaya shaacirta islaamka labada rakac salaada ciidda kadib waxaa masjidka quba laga jeediyey khudbad taabanaysa dhinacyo badan oo ay ka mid tahay ciidul adxa udxiyada iyo guulaha ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab khudbadda kadib waxaa mikrofonka masjidka lagu soo dhoweeyey sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo culimada wilaayaadka waxa uuna ka hadlay tan iyo dib u doorashadii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo dhaartii u dhaartay oo ahayd in laba sano gudahooda uu soo afjari doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sheekh fuwaad ayaa ka hadlay jabka xasan sheekh ku gaaray deegaanada degmooyinka dhinac koonfurta ee bartamaha soomaaliya haddaba waxaan rabnaa inaan tilmaamno ninka la yidhaahdo xasan fircawn maalinkii uu kursiga koray wuxuu ku dhaartay allah diinkiisa inuu la dagaalamo wuxuu dhul badan u maray safarkii ugu horreeyey ameerika u tegey wuxuu u arkayaa ameerika koonkan inay maamusho markii uu ameerika tegey ballan bay u soo qaadeen waxay yidhaahdeen annagaa kula jirna koonkan annaga ciddaan la jirnaa adkaata ciddaan ka jirnana waa baaba'daa annagaa kula jirna orod tag dagaalan cirkaannu ka dagaalamaynaa baddaannu ciidankaaga soo dejinaynaa ballanqaad buu ku soo baxay alla wuxuu tilmaamay ninkaa ilaahay diinkiisa inuu la dagaalamo u soo baxay alle wuxuu yidhi subxaanah walaa takuunuu kaaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wari'aa'a annaas wayasudduuna can sabiili illah markay soo baxeen oo mu'miniinta dagaalka ku soo qaadeen oy diinka ku soo duuleen baa alla tilmaamaya alle annaguu noo diidaya inaan sidaa samayno iyagoo kibirsan waan adkaanaynaa kuwa diinka u dagaalamaya waan ka badannahay waan ka hub badannahay waan baabi'inaynaa mallaay biyihii ka dhammaaday weeye ma noolaan karaan labadii daqohor markays arkeen shabeellada hoose laysku arkay shabeellada dhexe laysku arkay hiiraan laysku arkay galgaduud laysku arkay allah junuuddiisii buu soo dejiyey markaasuu wuxuu arkay shayddaankii waxayan kuwaan garguurtay xasan fircawn iyo askartiisa u jeedin markaasuu gadaal u cararay isagii baa jabay ameerikaa carartay allah baa jabiyey subxaana suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tunni ayaa isaguna ka hadlay sida saakeen looga ciiday magaalada kunyibro ee gobolka shabeellaha hoose waa ku dhowahay jazaakum allahu khayr idaacadda alfurqaan aad aad baa u mahadsantihiin ciidul adxa maalinteedii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxaan joognaa deegaanka kuunyo barrow oo xaqiiqdii loogu iiday si aad iyo aad u wanaagsan oo xalay oo kale bannaanbax weyn ayaa ka jiray magaalada dhan way camirneed saakana xilligii ciidda aan isu diyaarinaynay ilaahay wuxuu noo keenay barwaaqo mandhar badan oo xoog badanaa noo da'ay masallihii waa la awoodi waaya in lagu dukado markii dambe masaajidada ayaa la amray masaajidii ayaan ku dukannay aad iyo aad baana loo soo buuxdhaafiyey xataa mar labaad ayaa la dukaday waayo dhee maanta waxay ahayd maalin farxad leh oo barwaaqanu ilaahay nagu manaystay oo nimcadii roobka u- ay noo da'day sidoo kale waxaa mikrofonka idaacadda islaamiga alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka kunyi barow iyagoona ka hadlay shucuurkooda farxadeed ee ciidul adxa almubaarak magacaygu waa xayaakallah alxamdulilah ilahi subxana watacaala waa umahad celinayna markii hore si wanaagsan oo aad iyo aad u bashaaraha loogu iiday sidoo kale waxaa inoo dheertay bashaaradeeni iyo farxadeennii alla subxana watacaala roobba inoo sadejiyey oo barwaaqo leh wax weliba la sameynayo oo waxawaaye islaamka qorshaysanayo alla subxana watacaala qorshihiisa ayaa kasii weyn alla roob buu noo dejiyey alxamdulilah waana qawoobsanay waana iidnay alxamdulilah masaajidaan ku iidnay aad baanu ugu faraxsannay maanta iideennii maasha allah waxaa looga ciiday si aada u wanaagsan taqabal allahu mina waminkum saalix alcamaal maasha allah waxaan salaamayaa muslimiinta oo dhan in khaasatan mujaahidiinta inagoo leh ilaahay subxaana wa tacaala geesinimaha idin labiso aad magacayga waa uma sufiyaan oo ku dhawaha idaacadda alxamdulilah si aad iyo aad u wanaagsan oo u wacnaa lagu ciiday ciida maa- maasha allah ciidihii hore tan way ka saameyn badan tahay maadaama gelinkii horen maanta alxamdulilah nimco rabbi aan iska haysan aan iska qabowsanay haddana bulshada si inaba caadiheenna usoo banbaxday oo alxamdulilah shacairta islaamka aad iyo aad boqolkii boqol loo muujiyey magaalada kunyi barow waxay ka mid tahay deegaanihii degmooyinka dhaca wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saakay si wanaagsan looga ciideeyey hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda muslimka ah uga hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa almubaarag warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
kelimadan uu soo jeedinayo sheekh cali maxmuud raage sheekh cali dheer afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay soconaysaa muddo soddon daqiiqo ah waxaana uu ciwaankeedu yahay hambalyada iiduladxa kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada furfurasho kadib wuxuu sheekhu hambalyada ciidda u dirayaa ummadda soomaaliyeed iyo mujaahidiinta sheekh cali dheere intaas kadib wuxuu kelimadiisa uga hadlaya xaaladda murugsan ee walaalaheena ghaza ay ku nool yihiin sida yuhuudda ameerikaanka iyo reer galbeedka u laynayaan iyo sida ay u khudlaaminayaan maamulada ka taliya waddamada caalamka islaamka gaar ahaan kuwa ku xeeran falastiin iyo xitaa sida muslimiinta waddamadaas ku nool marna uga dhiidhila'yihiin falalka xukuumadahaas go'doominaya ghaza kelimadda hambalyada ciidul adxa ee muwasadalka taa'ib bay baahaysay wuxuu sheekh caldheere ku dheeraaday ka hadalka masiirka duulaanka shisheeyaha ku soo qaadeen soomaaliya sida ay dowladda federaalka ugu hungowday kaalmadii ay ka heli jirtay maraykanka iyo iskudayga samaysiga xulufo cusub oo ka difaaca xarakada shabaabul mujaahidiin iyo halka ay dhammaan arrimahaasi ku dambeeyeen sideed iyo toban sano kadib waxay maanta siddeed iyo toban sano kadib xaajadu taagan tahay in maraykanka iyo reer yurub isku khilaafeen maalgelinta duulaanka soomaaliya in lagu kala dhaqaaqay kulamadii iyo shirarkii yabaha loogu raadinayay duulaankan in dhaqaalaha howlgalka cusub uu weli ku jiro xaalad hubanti la'aana in ciidamada afrikaanta ah aysan muddo sannad ka badan helin mushaarkii iyo lojistikadii ku baxday iyo in qolo waliba isku dayayso inay iska weeciso ceebta uu wajahayo duulaanka saliibiga ah ee ay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah jilibka u aasatay sidii loo fashilin lahaa gaaladii dhaqaalaha ku bixin jirtay dagaalkan islaamka lagula dagaalamayo ayaa cayroobay maraykan ayaa isagii isku mashquulay oo isagu maanta dunidii dhaqaale ka urursanaya afrikaantii calooshaqaystayaasha ahaa ayaa ku calaacalaya in askartooda soomaaliya joogta gaaja dilayso kadib markii dhaqaalihii laga jartay xaaladdan iyo wadcigan lagu sugan yahay cidda gablantay ee masiirkeedu mugdiga galay waa maamulada dabadhilifyada ah ee lagu dangaaray tobannaankii sano ee lasoo dhaafay loona adeegsaday la dagaalanka diintooda dalkooda dadkooda kuwaas oo maanta aan arkayno in meel cidla ah looga kala dhaqaaqay waxgalka bulshada iyo dadka indhaha u ah ummadda soomaaliyeed ayuu sheekh caldheere markaan la hadlay wuxuuna ugu baaqay inay kaalin ficil ah ka qaataan halganka ay wadaan ee la doonayay in lagu soo celiyo khilaafada islaamka dalkan iyo dadkiisana looga dhigo mid ka madax bannaan gumaysiga shisheeyaha iyo sidoo kale kuwa la shaqeeya culimada nuqabada qabaa'ilka waxgaradka iyo aqoon-yahanka ummadda soomaaliyeed waxaannu ugu baaqaynaa inay si camali ah uga qayb qaataan halganka ummaddan ugu jirto xoraynta dhulalka muslimiinta iyo soo celinta khilaafada islaamka qof walba oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu halgankaas kaalintiisa ka qaato cidna uusan ku halaynin difaaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa macrakada ay ummaddu ku jirto kuma filna oo keliya mu'alafaad iyo mufakiriin ama aragti iyo afkaar laga soo gudbiyo meel ka fog meeydaanka waxay u baahan tahay in la helo nukhbo mujaahidiin sadiiqiin ah oo dhexda u xirta halganka dheer ee u baahan sabarka iyo musaabarada si aan ummaddeenna uga xigsanno imtixaanka iyo ibtilada dadkeennuna u gurtaan midhaha macaan ee halgankaas
gabagabada kelimadda sheikh cali dheere ee hambalyada iyo duladxaa ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada wuxuu sheegay inay aad u bogaadinayaan guulaha waaweynna oo ay ka gaareen shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan dagaaladii dhowaanahan ka dhacayo gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose munaasabadan ciidda awgeed waxaan halkan bogaadin tahniyad uga diraynaa mujaahidiinta ahlu huquurta ah ee ku ribaadaya furmaha dagaalka ee walaayaadka islaamiga waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa furashooyinka iyo futuuxaadka waaweyn ee wallah subxaana wa tacaala ku manaystay sannadkan ee ay ka soo hooyeen wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan allah ha ka aqbalo shuhaadadiinna dhaawacyadiinnana allah subxaana wa tacaala ha bogsiiyo ribaadka iyo jihaadkana allah subxaana wa tacaala ha idinka ajirsiiyo sannad kasta xilligan oo kale waxaa hoggaanka xarakada shabaabul mujaahidiin ka soo baxa kelimad mug weyn leh islamarkaana uu jeedinayo mid ka mida mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo hambalyo loogu diro muslimiinta caalamka sidoo kalena si hoggaan ummadeed ay ku dheehan tahay dadka loogala hadlo halganka jihaadka iyo soo celinta sharafka muslimiinta magaalada jamaame ee gobolka ah jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha saaka sida wanaagsan looga ciiday warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cali aadan
magaalada jamaame ee gobolka jubbad hoose ayaa si habsamo leh looga ciiday ciidul adxa iyadoo boqolaal ka mid ah bulshada magaalada ay isugu yimaadeen fagaaraha weyn ee sheekh cabdiraxmaan xudayfi si ay u dukadaan salaada ciidda fagaaraha ayaa waxaa ka hadlay waaliga jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis oo khudbadiisa diiradda ku saaray muhiimadda ay leedahay ka faa'iidaysiga maalmaha barakaysan ee ciidul adxa xoojinta walaaltinimada iyo ugurmashada dadka muslimiinta ah ee dhibaataysan in laga farxiyo maantoo kale allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiiran walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasiila alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iska leh maanta na waafajiyey ciid ciidulmubaarak ciiduladhaa taqabal allaahu minna wa minkum saalih alacmaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidda naga aqbalo ciiddan ciiddeeda kan ilaahay hana gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala waxaana sidoo kale fagaaraha ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada kuwaas oo dadweynaha ku bogaadiyey inay muujiyaan midnimo iyo samafal iyo wax kasta oo wanaag ah iyadoon carabka ay ku adkeeyeen in ciidda aysan noqonin oo keliya mid farxadeed balse ay tahay xusuusin iyo mahadnaq alleh oona lagu muujinayo nimcada alleh calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay magacay waa haashim maxamed isaaq musallaha degmada jamaama maanta waxaan anaga aan la yaabna aan ku aragnay limaadaa dad markay ugu yar tahay kumbannaan ruux ayaan ku aragnay alxamdulilaah rag iyo dumar caruur waayeel waa loo dhan yahay ilaan degmada jamaama sidaad banaan tuulooyin badanaa hoos imaadaa waxaa ka mid ah marmawaafa bilraxma ee caadgeri dhalkan daama meel walba adig gedegaan ha ahaato tuulooyin badan oo ku soo ciidana jiraan ciid kasta wey waana calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdinaasir guyow sheekh cumar sidee looga ciiday maanta ee magaalada jamaame niyo magaalada jamaame waxaa looga ciiday ciid aad u weyn si farxad leh dumarka ragga ciyaalka aad macnaha waxaad arkaysaa ciyaal gacmaha laga soo wado oo aad u labesan oo aad u qurux badan ragga waxaad arkaysaa cumaamada fiican wata aad u labesan sida dumarka oo kale ayagana saas garoonkana waa la soo camiray aad iyo aad xamaasadda haddaad aragtid adagaba ooyina qabanayso farxaddaada maxaad kaga qayb gelaysaa ee ciidda nio farxaddeyda aad iyo aaday u fiican tahay maasha allah dadkao dhanna waa salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciiddaan ciiddeenna waxaan leeyahay farxad ku gaara wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu anugu magacayka bilaawe cabdikaaf axmed cumar garoonka sidee loogu ciiday maanta garoonka si qurux badan ayaa loogu ciiday maanta musallaha dad oo ebedka lagu arrijin ayaa maanta soo galay musallaha maadaamaa nin yar ad tahay waxyaabaha adiga aad u jeclaysatay ood ku aragtay garoonka muxuu yahay garoonka waxaan ku arkay dad badan oo kismaayo xamar kullika oo kusoo ciidaan deegaanka jamaama magacayga waa saleebaan xasan mugulo oo loo yaqaano baabaxaaji haye xaggee ku ciideen maanta alxamdulilaahi waxaan ku ciidnay maanta yowmalfarax waa yowmal ciid waa rasuulka sal alla alay wasalam wiil waxaan kasii jeclaan lahaay ciidan dambo inaan kismaayo aan furno meeshan waa joog degan oo alxamdulilah islaamka ay ku faraxsan yihiin ninkii oo macnaa oo ciilahaa yani qul muutu biqaydikum caradiisa haw dhinto maanta waa yowmal farxad waa maalinta takbiirta oo weyneyn lahay oo gaalada oo loogu dhigi lahay gantaal alaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacayga waa umacmaara waxaan joogaa j- degmada jamaama ee gobolka jubbada hoose waxaana taaganahay garoonka sheekh cabdiraxmaan xudeyfi maanta sidee looga ciiday jamaame wallaahi jamaama maanta ciidan ciid la mid ah weligee maanaan aragin ciidan waayo ciidihii hore iyo ciidan waxbay ku kala duwan yihiin ciidii hore iyo ciidan waxay ku kala duwan yihiin waxaad arkaysaa sida macaahida iyo dugsiyaalka dadka oo dhan isu soo ciid doontaan shee garoonka sheekh cabdiraxmaan xudeyfi haddaan kaa warmaana ahaanteeda runtii aad baan u faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaay magacaada wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame Een, maanta waxaan ku sugnahay musallaha weyn sheekh cabdiraxmaan xudeyfi taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal Een, dhammaan dadka muslimiinta waxaan leenahay taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal waxaa halkan ka salaamaya een, amiirkeena guud abu cuweyda xafidahullah waxaa kalaan salaamaya een, waaligeena jubba suflah sheekh axmed abu yunis dhammaan walaalaha mujaahidiinta safuufta ku jira waxaan leenahay taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay subxaana watacaala cadowga ha idinka jebiyo ilaahay subxaana watacaala guul iyo nasri degdeg ilaahay subxaana watacaala ha idin siiyo ayaan leeyahay halkan waxaan kasoo diyaarinay gaban yar hoyaalayay hoyaalayay hoyaalayay hoyaalayay hoye ciidan ciidnay ciidul adxan ciidnay caalamka laga ciidin abuu cuweydiyow caala dhayriyow ciidankiisa ciid baan u dirayaa caalamka laga ciidin cawaantii gurgurti caadilkii carada noogu saare casiiso wallaahayow caadowgeyna jebi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasoo kusoo gobtay waa ku dhawa idaacadda islaamiga alfurqaan magacayga waa xaliimo cumar waxaan joogaa magaalada jamaamo gaar ahaan waxaan joognaa garoonka weyn sheekh cabdiraxmaan abu xudeyfa calaykum salaam anigoo magacay ku bilaabaya amina cabdiabiikir oo jooga degmada jamaame masalaha weyn sheekh cabdiraxmaan xudeyfe aan joogaa maasha allah ciid wanaagsanaan leeyahay maasha allah waxaan u ciidaysana si wanaagsan وعليكم السلام أنا مدعي وسيم عبد عبد الله آدم أو جوتو قبل كجبهة وصل قاران جميع جمام مصلى وين شيء عبد الرحمن حذيفة وعهال كان كسو جيدنا برومبر أقو تثبتنا يا قاد إذا فول حما مركي قيس يا ذا أركا ويكتو ميان قدو لمودا فيه ولا قرعة انتي لا قرعة يا قريا هذا لو قواه wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhowahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ayaan leeyahay Ee, sidee looga ciiday maanta ee, jamaame si wanaagsanaa loo ciida maasha allah anigoo ah uma cabdinaasir waxaan jooga garoonka weyn musallaha salaada ciida sheekh cabdiraxmaan xudeyfa maasha allah si wanaagsan ayaan u ciidnay magacay waxaa la maryama cabdulaahi maxamed maasha allah maanta si wanaagsan baan u iidnay waxaan joognaa musallaha weynaa cabdiraxmaan xudeyfa maasha allah si fiican oo reereelna baan ku iidnay ciidan oo kale weligayna ma ciidin maasha allah ilaah noo zaa'idiyo mujaahidiintana ilaah guul ha siiyo gaaladana ilaah naga jebiyo walaalahayna falastiinna ilaah u naxariis insha allah ilaahay cadowga saaran ilaah ka dulqaaday insha allah biidnillahi alkariim fagaaraha weyn ee sheekh cabdiraxmaan xudeyfe ee magaalada jamaame ayaa noqday meel ay ka muuqato isku duubni farxad iyo midnimo carruurta iyo dadka waaweyn oo isi salaamaya ayaa jawiga ka dhigay mid farxadeed oo la xusuusan doono
sida looga ciiday magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexena waxaa warkaa nooga soo diray cabdalla mukhtaar
waxaa maanta oo ah maalinka koowaad ee ciidul adxa almubaarak degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe looga ciiday si wanaagsan oo ay ku dheehan tahay amni iyo istiqraar musallaha weyn ee ku yaala degmada ayaa waxaa isugu yimid boqolaal dad ah oo isaga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada iyo nawaaxigeeda kuwaasoo wujuuhdooda laga dareemayay farxadda ciidda kadib dukashada salaada ciidda waxaa goobta laga aqriyey khudbad ku baxaysay luuqadda carabiga أيها المسلمون في الولايات الإسلامية ها هي الجنان قد تزينت لطلابها وأشرعت أبوابها فتسابقوا إلى الجهاد وشمروا إلى ساحات الوقى وميادين القتال لتكونوا من أنصار الله فتنالوا تأييد الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين degmada saakow ayaa ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo si wanaagsan oo farxad iyo reenreen leh looga ciiday ciidul adxal mubaarak
markaana magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe iyo sida looga ciiday waxaa warbixintan ku eegaya cabdisamed cabdulaahi
magaalada jilib ee xarunta gobolka jubbada dhexe ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka iyo deegaanada ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ee maanta sida weyn looga ciiday sidoo kalena lagu oogay acmaasha sida salaada khudbada iyo sidoo kale takbiiraadka fagaaro weyn oo ku yaala magaalada jilib oo lagu magacaabo aadam xaashiceerow ayaa maanta waxaa isugu yimid kumanaan dad ah kuwaasi oo isugu jiraa haween iyo sidoo kale ragga fagaaraha aadam xaashi ceerow oo maalmihii lasoo dhaafay diyaarintiisa uu ku holanaa maamulka jilib ayaa maantay wuxuu ahaa mid bilic wanaagsan oo soo jiitay dadkii isugu yimid saddexdii barqanimo oo dhowr iyo labaatan daqiiqa dhiman ayaa salaadii loo istaagay waxaana halkaasi lagu ogayay labada rakaco ee salaada ciidul adxaa intaasi kadib khadiibka ayaa khudbad soo jeediyey لا ننسى أن نرسل أحسن التحيات المباركات وأحلى التهاني الطيبات إلى جميع المسلمين والمسلمات في كل مكان تقبل الله أضاحيكم والأعمال الصالحات ونخص بالتحية والتهنئة قادتنا قادتنا في كل مكان قادتنا المجاهدين في سبيله في كل مكان واخواننا من تنظيم القاعده في كل مكان والمرابطين في مصر النبي من اهل فلسطين ومجاهديهم الابطال الذين ضربوا اروع اروع امثله البطوله والفداء في سبيل الدفاع عن فلسطين ومقدسات المسلمين. اللهم اجعل عيدنا هذا اللهم اجعل عيدنا هذا عيد عز وتمكين ونصر ورحمه واغفر فيه ذنوبنا.
khadiibka kadib waxaa isagana istaagay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish wuxuuna halkaasi ka jeediyey khudbad cajiib ah
intaa ka bacdi ciiddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu soo beegay iyadoo dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala nasri iyo guul fara badan uu siiyey ilaahay cadowgiisana uu jebiyey gacanta mujaahidiintana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku halaagay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina soo gaarsiiyey waxaa inoogu dambaysay tii ka dhacday xawaaley iyo ceelhareeriya inoogu dambaysay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaba guul iyo nasri ilaahay nagu siiyey xawaaley oo aad garanaysaan oo ciidamadii au soomta iyo murtadiintuba ay deganaayeen diyaaradihii ay wateen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka soo riday iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu ka saaro wuu jebiyey raayadii towxiidka hadda saakoo ciida ka taagan dad badan oo muslimiin ahna waxaa laga yaabaa sideenaan oo kale inay salaada ciidda ugu oogayaan oo ku takbiirsanayaan iyagoo raayada towxiidka hoos harsanaya waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay sheekh aadan sunne iyo culimo kale intii ay khudbadda socotay ayaa fagaaraha aadam xaashi ceerow waxaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka magaalada jilib waxayna ila wadaageen dareenkooda farxadeed calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaat maxamed xuseen ibraahim baa layihaa magacayda farxadda annaga aad bay u wanaagsan tahay dadka muslimiintana aad bay uga soo qayb galeen farxadda ciidul adxaa ayadoo aad u malaynaysa macnaha dadka muslimiinta nasri weyn inay heleen oo nasrigaasi ay soo dhoweynayeen gaaladii meelo badan ilaahay uu ku jibiyey dareenkaaga bal ku cabir waxa argaagu hadda ay qabanayaan ee si guud mandarka kuu muuqda garoonkan iyo guud ahaan qaabka shareecada loo oogayo iyo farxadda ciidda iyo diyaargarowga ciid waxyaaba lamida bal cabiraad inooga sii
haddii aan dareenkeyda ku cabiro waxa ayaalaha ii muuqanayo waa waxyaalo macnaha uusan maskaxda isa sawiran karin ama aanan islahayn macnaha sidan ayaa la soo gaari doonaa laakiin alxamdulilaah allah ayaa ku mahadsan muuqaalka ka muuqanayo garoonka aadan xashi cayrow aad ayuu u wanaagsan yahay dadkii oo dee maxaa dhihi jiray ciidii usoo diyaargaloyo mandarkooda iyo muuqaalkooda aad u qurux badan yahay shareecada islaamka oo la oogayo ciiddii hore waxaan ku ciiday weel degmada bu'aale maasha allah waaya maxaa farqiga maanta dareemaysaa ciidii hore iyo ciidan aad ayay u kala bedelan yihiin markii la yidhahda bulsho ahaan ama sida loo soo dhoweynayo xilli nasri ay ku soo aaday marka farqi weyn ayaa u dhexeeya maasha allah magacii maxamed dawaan waa fiican maasha allah waa ciidna taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal maasha allah nasri ayaa jira insha allah magacay waa nuurdiin cabdiraxmaan macalin aadan iminkan waxaan ku soo nahay musallihii weynaha macalin aadan xaanshe cirow musallaha saaka caadi aa laisku soo baxay salaadana waxaan tukanay labo saa iyo afartan alxamdulilah ka bacdina waxay kasii dambeena rugniga inaan gudano alxamdu lilah ayaan leenahay amni istiqraarkan waxaan ku haysanaa raadada tawxiidka nagu dalbabanayso waxaan leeyahay eh, dadka muslimiinta meel walba oo joogaan farxad ku ciida sanadkan waxaan ku ciiday degmada een, maamulka wilaayada jubbada dhexe fagaaraha markii hore een, weligiisba een, ciid walbo maamulka wuxuu ku dadaali jiray in la kala saaro een, dumarka iyo ragga nidaamka raayadka tankaa warbixiyo horta waxaa lagu harqay raayadka caddaan iyo madow Een, waxaa la sameeyey qeyb dumarka ah een, qeyb raggi ah iyadoo aysan jirin dumar iyo rag isdhexgalaya Een, sidoo kale een, ilmaha shahadada ayaa qeyb loo bixiyey kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada jilib
dhanka gobolka hiiraanna sidaa looga ciiday magaalada bu'aqable waxaa warkan ku eegaya sakariya cumar
boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada buqa qableh ee gobolka hiiraan ayaa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa almubaarak waxaa si weyn looga dareemayaa farxadda munaasabadda ciidul adxa qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ka mid ah goobaha laga dareemayo farxadda munaasabadda ciidul adxa goobaha ganacsiga wadooyinka iyo meelaha ay isugu yimaadaan dadka iyagoona isdhaafsanaya hadallo ka tarjumaya munaasabadda farxadda ciidul adxa almubaarak oo ay ka mid yihiin taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr iyo ereyo kale oo la mid ah oo ka tarjumaya munaasabadda farxadeed ee ciidul adxa almubaarak qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada buqa qableh ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa iyagoo ka waramayay dareenkooda farxadeed ee ku aadan munaasabadda ciidul adxa almubaarak waxaa hadaladooday ka mid ahaa sida tan si aad ayaa looga ciiday magaalada dhan waa laga wada ciiday maxaan ku rahaa si aad arkaysid musallaa sidii loo soo buuxiyey suuqu sidii uu camiran yahay aad ayaa sanadkan loo ciiday alxamdulilah degmada buu aqable intaan arkaayo magaalada buu aqable maanta wax ka qalqid badnaay oo ka dad badnaay oo ka shacbiyad badnaay oo ka farxad badnaay weligay ma ark sidaan oo kale amnigaa ugu badan gaaladayaa jabtay mid ugu badan loo loo tirin karo waxaa waaye ilaahay subxaana wataala mahadiisu waaye laakiinse gaalada dadweyne badan ayaa mataqaanaa magaalooyinka waaweyn nooga yimid marka waa magaalo maanta waa aad ayay u shidan tahay ciidaani munaasab waxay ku soo aaday oo ilaahay subxaana watacaala nasri fara badan na siiyey futuuxaad fara badan na siiyey Een, hadda inuu walaayaadka haddaan ku noolnahay waxaan la kulmaynaa farxad aad iyo aad u weyn dareenkayga lama soo koobi karo bulshada dhammaan walaayaadka ku nool aad bay u faraxsan yihiin si wanaagsan ayaa ciid waa loogu ciiday magaalada buuqa qabla waxaa ku sugan dadweyne badan kasoo kala ciiday magaalooyinka muqdisho jowhar beledweyne garowa meel badan ay ka wada imaadeen hadda dadka ay la sugan waxaa ka imaadeen qaar garow ka imaada la joogo aad iyo aad aa loogu ciiday maanta ciidul adxa almubaarak ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ayaa waxaa bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga hiiraan ay ugu soo aaday iyadoo dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka soconayaan bariga wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana deegaano badan oo ka mid ah bariga wilaayada islaamiga hiiraan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare lixaad lehna dusha loo saaray askarta dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanadaasi
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa warkii oo aan ku soo qaadanay sida looga ciiday walaayaadka islaamiga ah